gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag cali aadan ibraahim ayaa tababar u soo xiray haweenka cuntada u kariya dugsiyada leh adeega quudinta ardayda iyo xubno ka tirsan guddiyada waxbarashada ee ka mid ah barnaamijka quudinta waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu soo xiraya tababarka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag maamulada dugsiyada iyo shaqaalaha ka shaqeeya quudinta cali aadan ibraahim guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag ayaa ka warbixiyay muhiimadda tobabarka
tobabarka aa qaadateen muddada labada casho idiin socday waxaa laydku barayey habkii hadday ku karaska noqoto sanitationka iyo loo ilaalinayay environmentga iyo habkii mashruuca loola shaqaynayay oo ay gudidayeen tobabar ku qaadanaysay waxaa inaga caawinaya tobabarkan hay-adda keer ona adig uga mahadnaqin ka gobol ahaan tababarkaa laydsiiya waxaa la doonayaa inaa weelaystaan oo kula noqotaan iskuuladii ka timaadeen guddida u haydeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay xiritaanka tababarka ayaa bogaadiyey tababarka
waxaad tihiin dee shukaantii waxbarashadu ku socotay la-aantiin waxbarashadu ma soconayso hadday tahay guddi iyo hadday tahay kariso kariso haddaanay joogin fiidhinku ma soconayo
iskuulkii waxaad ku lagu maamulayaa guddigu ku maamulaya waa macalinka iyo ardayga macalinka waxaad ku maamulaysaan ardayga ardayga waxaad ku maamulaysaan macalinka qoladiina karisooyinka waxaa loo baahan yahay inaad uga soo baxdaan sida ay tahay ee la idiin baray waxaa weeye raashinkiibaa haysataan biyihiibaa haysataan hilibkiibaa haysataan waxyaabaha yaryaree la doonaya inaad idinku ku dartaan waa xaabadaa iyo wixii kale iyo dugsiga in wax laga dhigo oo macalinkaasi inuu shaqeeyo macalinkii baa lagu ilaali ardaygii baa lagu ilaali karisooyinka dee waad garanaysaa wixii laydin yiri qabta guddidana waa laad garan guddi maxaa loo sameeyey guddi waxaa loo sameeyey inay dabagal ku sameeyaan iskuulka tobabarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu baray shaqaalaha ilaalinta nadaafadda goobaha quudinta habka ugu wanaagsan quudinta iyo isticmaalka farsamooyin casri ah